bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta adduunka kale kula dareersan raadiyo warsan markiila kureeba hamiinamada jamaada ee sabtiga hooydaasa hamiinamo axaad u isnin hagalaayta taariikhdan iyo ka eedinta soddonkoga bilishanaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada weliba ku mid aha maamulka degmada baydhabo oo amaraha ku saari xoolo laha ka fasaxay suuqyada magaalada baydhabo barnaamijkay ka dheegi doontaan kaasaata weliba barnaamijkaas inka gudbii doona guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ku hadalay qarax dad shacab ee ka dhimadeen oo salaadunka dhii deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkayaas inka gudbii doona weliisu ku eray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose kaasaata weliba barnaamijkaas inka gudbii doona oo ilaahay karaalnagda xildhibaano dowladda federaalk soomaaliya kumida oo ku hadaleen in doorashada waqti sheelakagoob adag kureed markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya arrintaasi ti ku dhawaajiyay barnaamijkay ka dheegi doonta saasaato waliba barnaamijkaas inku gudbii doona taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya jenaraal oduwaay yuusuf raage oo isku dheeraya eedeynta la xiriirta in ciidamada dowladda soomaaliya iyo xasuuqeen dhallinyaradii ku shaqeeyeen isbitaalka yaala deegaanka golole ee gobolka shabeellada dhexe barnaamijkaas inku gudbii doona taliya oduwaa oo arrimahaasiitay ku hadala shir jaraa'idus xalay kugobadii magaalada muqdisho saasaato waliba barnaamijkaas inku gudbii doona hoo ilaahay karaanayo munaasabad laka dhaariyay garsooryaal iyo xeer yaal oo ka dheedi magaalada muqdisho saasaata weliba barnaamijkaas inku gudbii doona hoo ilaahay karaanayo guddiga wadajirka ee lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya elan xel saari ha dhammaystirooga sharciga doorashooyinka oo geega kulanku weelada magaalada muqdisho saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan axmed madoobe oo magaalada kismaayaha ka hiri shirlika heliisiyaayo beele ka dagaalamaya deegaanada maamul goboleedka jubbaland qodobadaas iyo walaagaani zaa'id iyo barnaamijka ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasi saaranta siin kula darasyahay weliba dhinacsan adag gacan weyn ku jeysaa mahadi ku deerto cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaar ayaa ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan faylan kulan faylan akhyaarey ha ka dhowaada markao kaleeta barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan maamulka degmada baydhabo iyo welibayo amaraha karoogenga xoolo nool ee laha ka fasaxay suuqyada magaalada baydhabo xoolagun oo dhibaatan jeysadayan ganacsatada magaalada baydhabo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulkii maaliyadda degmada baydhabo yuusuf bare iyo xogeeyaha dowlada hoose ee degmada baydhabo mudane cabshakuur aadan iyo welibayo shirjaraaids wadajiran ku qabadeen xafiiska degmada baydhabo iyo ka sheegan in tallaabo sharciyeysan lagu qaadi doono dadka iskuleh xoolo laha ka fasaxay suuqyada magaalada baydhabo haana soo dhibaatan jeysadaayeen dadka ka ganacsadaayeen gudaha suuqyada magaalada tan baydhabo meel baan sheeganaha shacabka shidalooda irinka iyo meel ilaahaysa dameero in xoolagii dowladda la wareegi doonto geedka oo taarig soddon kow bilishanaad lamada kun labaatan lamada ah lamada kun labaatanka ah mayboa ini xoolo nonoqobsada xoolo magaaladan kuwayaw nila reebo ini lanwalba xoolasha sila daajisada lawada doorka lajiyay doorka lahka daajiyay hooba doorka lahka daajiyay waayona inima lalaas idiraashan lagasoo idiyo hirnaadaan walaawan oo la suubiyahay oo dadka lahka fasaxahay iyada dhib in leeyin dhibaatadii iyadan badanta ee dadkii qudaarta masaakiinta hayti dadkii rootiley ka haayeen dadkii kala meel helaayso oo raashinkii walaamu galaayeen musgada galaayeen dhammaantiyo iidaanka dhiboodan unina mayba ka dhiboona yihiin dameero sida dameero dameero mayba waa walhaas ku dhii lankuwar haayoba majara ama lanala haynababa ka galaasaba wadooyinkaa iskugu xaarahayaan wadooyinkai meel helaayso ka dhimadahayaan meel helaayso iyo dhanba kankrigoan xoolo nadiifeedna ah markuunbay baan sheegane meeri taaragtumu lakadeera belilihaad taaragtumu meeri lakadeera in xoolagii dowladda la wareegi doonto hooba geeka wale ku bilaawat ilaa taaragtumu xoolasha iyo reybada waayaan dadweynaha meebaan sheegaan in xoolagii dowladda la wareegaasa soddon berina haayaasa soddon beri wale ku dambooyana inihoolegii dib meydheraa isugu linkanaga doono waana meydheraa hoolo dambe magaalo dambe linka araga doona yaan sheegana dhammaantiyo degmada go-aan kaasala kasaa oo yani koonfur galbeed gaar ahaan degmada beerwey ku codsanayay maamulka degmada aana taas kula shaqeeyaan runtii barnaamijyo badan yaha wadna magaaladan way fadaan inay magaalooyinka sii horlaan una ballan qaadne inay magaalooyinka caalamka kala naqato hoob naqato dhiniga design-ka hoob naqato dhiniga bilicda iyo horumarka hoob naqato dhiniga oo yani maxay tahay caafimaadka iyo walbarashada insha allahu tacaala yani yani dadaalkaas ka jarna guud ahaan dowladda koonfur galbeedna dadaalkaasna la ogto oo ankasariya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo goliis wasiirada baarlamaanka maamul degmo hobeena gobolka kulli wayba iskaalani wayba maamul walaalakeyna wayba wada shaqeynta iyo garab isqobadooka waaye runtii shacabka reer beedha way ka amaanaya inay amarada oo ku bahaa maamulka degmada inta badan aan hogaansamaan sisin aragteen magaalada wayba ku dareere yani horumar dhiniga jidadka dadkii guryaalka iyo sikisadahaayaan iyo lin amarna iyo naqsadahaayaan iyo ku bahayaan taas naftashe wayb waa walaa deegaanada kale yani ku feelayin dadka reer beedhaba inay oo dowladnimada dad bisil oo dowladnimada
kataweri dowrata irdi dohorle waako denalfayle waako duulimaad raahle waako dayuuruusuma waato dawon hambirkole indeesho waay haddii adiile denahe hadiibsoytan tahay helo afriska day travel agency allakiin doorayto doorayhe waa kawa dadaalay kadariko nairobiya anduulu fade ii ardisabaabi indareere waana dayuuriha markuweydiye wartiyada duubigen baydhowa nairobi nairobi baydhowa baydhowa adis ababa duulimaadka sallikiin diyaariyey diisoy xafiiska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale inta tinga suubiyay fiisiyaalka dalxiiska walbarashada weliba caafimaadka singanka baafadan wadameshal eh turki qatar hindiya bangladesh kenya iyo uganda south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo weliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibadaas madifi sida lahakiin diyaariyo galandada koosaar bay baasada dhiibaan bulshay ku faa'iidaysadaa day travel agency day travel agency wayba kale usu mucaawino cimdiyey tinaka sibilisiyada dee walbarasho oliinka bahadoono wadameshal eh turkiga malaysia iyo uganda baldaamo kalena bulshoy may kumad aha gaalkacyo kismaayo baladweyne guraceel cadaada huusmareed doble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo guruub la etaa ama kahirintaa dayuuriya international falayshe qof duulimaadyada dibidoon bahaayaan ee kenya airways ethiopia airways iyo turki airways ee dadweynuhu ku faa'iidaysadoo fayla xafiiska day travel agency baydhosakayaale agagar ka daabshiil cusub ha korjeedka bangigii hore amulay faahfaahinaya kula hadhiidha taleefane nambaradiyo shalayiin eberniyaal sede eber eber ebershan eberhal ama telefonkanka dambooya ebirli halsalaal toddobaatiyo siyeed kontomiyo siyeed humul siyeed hadaba bulshoy ballantaan wayba intiinu ku faa'iidaysan duulimaadka raahada le ee day travel agency agency day travel agency xafiiska inii baydhow lagu fura waybaa suurtageliyey sayo group of company day travel agency
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha hore iyo dhugunsahitana khiyaaray wadada xiriiryaasha muqdisho iyo degmada afgooye iyo weliba geega ku dhigay qarax iyo qarax iyo kabaabaeen dad shacab ee oo saarnaaya baawur tunlanka soo hoomeyda ee ka shaqeeyo inteen dhexayta muqdisho iyo shabeellada hoose welina baawurkaasitay salaadii holo meylo kala katay deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax iyo weliba uuse ku hadalay qaraxga geegala la beegtadii dadka shacabka haaye ee isticmaalo wadadaasito afgooye iyo muqdisho xiriiryaas soona laamo ammaankan ka baaqi in ammaanka wadadaasitayo eed la sugan inaan baaq u diro dadka walaalaha ay ku dagaalamayeen nawaaxiga ceelasha biyaha iyo ciidamada amniga iyo maamulka inay kaalin fiican ka qaataan ee, dadkaas iyo nawaaxigaas sidii nabad loogu soo dabaali lahaa ee, ma joogno wakti hadda ummadda soomaaliyeed iyada dhexdeeda la kala celceliyo Een, waa cadow ayaa dalka weli jooga Een, waad ka wareysaa maanta ilaa iyo dad oo dhan oo masaakiin ah oo safar ku jiray Een, miinooyin loogu talagalay sidaasi lamid ah in dadka iyo ciidankii dowladaba lagu dhibaateeyo inay ku dileen nawaaxiga ceelasha biyaha intii halkaa ku dhimatay allah u naxariisto ayaan leeyahay dambiilayaasha insha allahu tacaala si kasta ay udhuuma- ay, eh, u dhuumaaleystaan haddii alla idmo dhowaa dheera waa lasoo qaban doonaa cadaaladdan way runtii hor imaan doonaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa si guud ahaana kan gobolkan shabeellaha hoose kasoo jeeda inay nabadda ka wada shaqeeyaan si aan cadowga uga adkaano horumarka nolosheena iyo mustaqbalka caruurteenaba si aan uga wada shaqeyn haddii alla idmo
kulanka warbaahinta warsan iyo weli la dareertana qaaray guddiga wadajirka ee lamada baarlamaan ee soomaaliya laga xil saaray suubyowga xeerka dhammaystirooga sharciga doorashooyinka soomaaliya iyo weliba yogeeg kulankuwa ladanga magaalada muqdisho kulankaasi tooka la fuguraayeen sidii lah ka dhammaystiran lahay afartii qodob laga xil saaray oo ah sidii qaabka lahandoorada oo xildhibaanada ujeedan deegaanada somalilan iyo doorashada nooca doorasho ee dalka ku hirgalaasa iyo sidoo kaleeta ee suurtagalnimada doorasho qofi cod inuu ku dhiido gudaha dalka soomaaliya iyo qodobo kale oo qabiilka ee sharciga doorashooyinka soomaaliya shirkaas markii geegaha dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay gudoomiyaha guddigun xildhibaan ibraahim yarow isxaaq soonow sharaxaad gudbihii walyaabihii geega kulanshow ku hadalayn howlahaas oo runtii ahaa howlo muhiim ah oo sharcigu tilmaamayey na loo xil saaray wakti aad iyo aad runtii xasaasi u ah oo een ummadda soomaaliyeed ay wada sugayso waxaa sharaf iyo karaamo ah in xubnaha guddiga een muxuu ahaa wakti adag ay een muxuu ahaa wajaheen hase yeeshee ay muujiyeen een ah, ka go-naan mase ballanqaad ama commitment ay ka go-an tahay inay ka dhabeeyaan een kana run sheegaan een ah, xilkii ay qaadeen oo loo xilsaaray in muxuu ahaa si adag ay u gutaan iyaga oo habeen iyo maalinba shaqaynayay iyadoo la ogyahay inuu jiro een ah, cudurka coronavirus oo la rabo in layska ilaaliyo la kala fogaado taas oo jirto ayaa haddana waxay muujiyeen runtii dadaal dheeraad ah iyo howlkarnimo iyo hufnaan aada iyo aada u wanaagsan maanta waxaa xaqiiqowday in shaqadii een waktiga la geliyey oo maskaxda la geliyey oo muxuu ahaa ee lagu dadaalay soo gabagabowday oo ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka soomaaliyeed ay naga sugaayeen waxaana ilaahay hadduu yidhaahdo aan warbixinta guddiga u gudbinaynaa een baarlamaanka labada aqal waxaana guddoonka ka codsan doonaa guddoonka labada aqal in ilaahay hadduu yidhaahdo lagu soo daro ajandaha kalfadhiga loo ballansan yahay ee baarlamaanka si muxuu ahaa loo meel mariyo oo ay u sahlanaato in doorasho qof iyo cod ah oo tii sharciga uu damaanad qaaday ah oo xilka aan u qaadnay ah oo lagu ballamay ah oo dawladdu ay ballan qaaday ah uu hirgalo laga sugayey
adduunyadu horumartay adeegyadii la foobaay abtirsiimadii oo ay illaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeysay aadiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu erka iima ee ilaakiin markaas ahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaano online ee waqtikas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaadheegu waa i hawada cariiri ee ogaa hooliyema ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix ee isbiideen hakadaana haddana aan walbalee idaa i xafiiska online ku internetka iilba internetka gacanta forg ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy hankulisho hasdaba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaas hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeega hormuud halin lama ma ee koy baroy hana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiinan dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fareen qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e t c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal ma sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariib hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayb uga dhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna khiyaarey kureed hamiin horumarkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre use ku dhawaajiyey in dalkii ay ku dhihi doonto doorashada labada kun iyo labaatanka waqtigii lanka tiragelay siyaasiyiin badan iyo weliba ay ku hadaleen hadalka ra-iisul wasaaraha kubay iyo oona markaasi hoy jawaabo shalgadisin ku biyaayeen hadalka ra-iisul wasaaraha xildhibaan doctor cabdi cali xasan oo kumid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba usiina ku hadalay hadalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee ahaayay in doorashada waqtisha laku qabado doono usoona xildhibaankuusi sheegay in suurtagal naqado korta in waqtiga doorashada laku qabado balse uuse su-aal geliyey haddii doorashada waqtisha laku qabado waayo ciddo ka mas-uul naqado doonto baaqashada amreedan dhiyow kuwa doorashadaas waxa oo laga rabo fulinteeda intaas way baarlamaanka baarlamaanka sharcigu ansixiyey doorasho wuxuu ansixiyey qof iyo cod ah xalaal ah mogtahay doorasho dadban yaa dadka qaarkood u fasiran karaan khudbadii shalay ee xasan cali khayre doorasho dadban xaaraan wey shalay xaaraan ahayd dastuurka qodobo ku yaalla la jebiyey maanta oo mar labaad ay xaaraan noqonayso oo sharci qof iyo cod ah oo dalka soomaaliya o dhan in la gaarsiiyo ah oo shacabkii loo sheegay oo lixdii biloodo u dambeysay shacabka soomaaliya loo sheegayey dogaan deerashadeeda loo sheegaya inaa codka u imaan doono ceelwa shacabka soomaaliyeed ceelwaq jooga ay dhihi doonaan xildhibaan cabdi cali waa u cusboonaysiinayna ama waa bedelnay xildhibaan cabdicasiisa ku bedelnay dadka ceelwaq hadda ma la dhihi karo doorashadiinii waxaa la hoos geynayaa guddoomiye degmo adiga kula mid ahoo kale guddi uu magacaabay nugti xataa yaa qabanaya doorasho dadban haddii la qabanayo doorasho dadban tii hadda aan ogeyn waxaa qabtay markaa timaadana jubbalandan ka imid guddi doorasho oo madaxweyne madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan uu magacaabay shariif xasan sheekh aadan guddi uu magacaabay cabdiweli gaas guddi uu magacaabay oo dastuurka ka hor imaanaysa marka laga fiiriyo heenay hay-adda fulinta madaxweynaha ugu sarreeya wuu saxiixay ra-iisul wasaare xasan cali khayre warkiisa haddaan si kale loo fasirayn shalay wuxuu amar ku siiyey wasiirkiisa amniga iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha inay sharciga ay furfuraan afarta sano gudaheedana ay soo diyaariyaan qorshihii doorashadan lagu qaban lahaa intaa keliya kuma u ekeyn wasiirka maaliyadda wasiirka warfaafinta wasiirka kasta oo communicationka wuxuu amar ku siiyey inay kulligood ka wada shaqayn doonaan in doorasho oo cod iyo qof ah xalaal ah dalka inta la gaarsiin karo eraygu isticmaalay kaas waay inta la gaari karo maxaa la yidhaahdaa dadka iska leh xaqa u leh inay cod ka bixiyaan waa qodob dastuuri ah waaye siyaasadda iyo matalaadda iyo maxaa la yidhaahdaa go-aanka wuxuu ka bilowdaa shacabka wuxuuna ku dhammaadaa shacabka macnaheedana waxaa waaye shacabkaa iska leh inay la xisaabtamaan madaxda qaranka ee hadda jirta wasaaraha wixii uu shalay sheegay waa wixii baarlamaanka uu ansixiyey waa wixii madaxweynaha maalinka uu saxiixayay khudbadii uu meesha ka jeediyey dalkan in doorasho qof iyo cod ah xalaal ah intii la gaari karo laga qabto meel isaga hor imaanayan aniga maalku annaga baarlamaan ahaan maya annaga waxaan rajaynayaa afartan qodob oo hadda guddigan loo diray oo laga yaabay laba usbuuc gudahood inay baarlamaanka ku keenaan hadday u badato halwii oo kale aan ku doodno intaana guddoomiyaha guddiga qaranka madaxa bannaan ee doorashooyinka aanaan u yeerin wiig ka hor gacanta aan u gelin doono waxaa kaloo jira sharcigii wax ka bedelka sharciga xisbiyada asaga laftirkiisoo noo haray kaasna waxaan rajaynaynaa afartan usbuuc gudahooda inaan kusoo afjarno ama guddigan hadda jira ha loo dhiibo ama guddoomiyaha guddi kale ha u magacaabo asagana in muddoa lagu soo afjaro kadibna shuruucdaasoo dhan annaga toddobiyo labaatanka julaay guddoomiyaha qaranka ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka aan gacanta u gelino wax alla waxay uga baahnayd baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku saabsanaa doorasho qof iyo cod oo xalaala oo soomaaliya oo cod ka dhacda ee uga baahnayd gacantaan ugelin doonaa waxa keliya u hari doona waxaa waaye waxa uga xiran hay-adda fulinta oo ugu sarreeyo madaxweynaha oo uu maxaa la yidhaha qaybta fulintana madax ka yahay eh, ra-iisul wasaare xasan cali khayr mas-uuliyadda ka dhalata waxaa qaadaya hay-adda fulinta iyadaa iskale Eh, hadday horta midda ogow soomaaliya keliya kuma koobna doorashada marka dastuurka la qoraayo waxaa la yidhaahdaa waktigaasay ku agta baarlamaanka oo kale toddoba iyo labaatanka december ay ku agta waa maalinkii nala dhaariyay magarad maalinkaas ka hor waa in la iclaamin karaa doorashada oo la aadi karaa Eh, farsamo ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta shaqooyin badan oo saddexdan sano la rabay inay qabato wasaaraddaasi yaan qabsoomin farsamo ahaan waa dhici kartaa lix bilood inay ka jiitanto afar bilood ka jiitanto Eh, intuu uu xasilinayo gudoomiyaha qaranka ee doorashooyinka ee madaxa banaan in kursigayga ceel waaq eh, eh, meeqo sanduuqay dhigaysaa si dadka ceel waaq ay u codeeyaan eh, xisbiyada kala duwan ee doorashada ku tartami doona xisbiga aniga isharaxay iyo dadka ila tartamaya xisbiyada ay sharaxeen inta ay u diyaarinayso shaqada uu la qabanayo wasiir sabriye shaqada uu la qabanayo wasiir ducaale shaqada uu la qabanayo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, wasiir maareeye shaqada uu la qabanayo eh, wasiirka isboortada iyo teknolojiyada isgaarsiinta oo farsamo ahaan waxyaabo badan ka caawin doona wasiir cashuur eh, ani ma garan karaayo war xukuumadeed waaye taladii iyo tilmaamihii shalay uu bixiyey ra-isul wasaaraha cidda uu amarka siiyey wasiiradaas aan sheegay waaye waxaan ugu horreeyay wasiir sabriyo bu ku filan tahay toddoba iyo labaatanka december inuu xildhibaano eh, doorasho qof iyo cod oo xalaala oo ka dhacaysa sagaashan iyo labada degme ee soomaaliya marka laga reebo somaliland eh, ma ku qaban kartaa waqti bis iyo boonder iyo iyo xamarweynaa la dhigaaya haddii eh, aan ka imid eh, somaliland oo aan hargeysa iyo berber ku qabsan karin haddaan ka imid bu-aale oo aanan ku qabsan karin degmada igu degan eh, eh, eh, dhobley eh, shingani iyaa la dhigaaya taas waxaa iska leh guddiga madaxa guddiga qaranka madaxa banaan iyo doorashooyinka inuu qoondeeyo meelaha la dhigaayo cabdicali ma ku xiran laakiin waxaa shaki ku jira kursigayga meesha la dhigaayo shacabkaygana waa u diyaarsan yahay anna waa u darsana ceel waaqaa la dhahaa Eh, wixii oo ay u baahan tahay farsamo ay la qaban waayaan xataa eh, eh, wasaaradaha shaqada ku leh guddiga qaranka ee madaxa banaan ee doorashooyinka annagaa diyaaro inaan kala qabanno oo ku xiran waan kaga duwanaan karaa waxyaabaha qaarkoodna waa la qabi karaa Eh, mid eh, waa la qabi karaa in aan xukuumadda madaxweynaha keliya aan ahayn hay-adda fulinta aysan xildhibaanada kala tashanin deegaamadii ay ka yimaadeen oo howlaha eh, amni iyo maamul ay ka wadaan ayna kala tashan waa ku dhalinaya Eh, waayo xildhibaanka isagaa mas-uul ka ah deegaanada waxa ka socda waa in laga qanciya haddaan laga qancinin xildhibaanku eedeynu ka keeni karaa Eh, taa waa la qabaa Eh, laakiin tan ah eh, in eh, hadda doorashada loo adeegsado khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dhex taagan in- in in ay tahay arrin aan jid siinaynin in doorashadana dib loo dhigo in doorashadii hadda aan ansixino sharciga ansixino inta laga weeciyo doorasho dadbanaa la aadayaa lagu sharciyeeyo anigoo kasoo wa- Eh, laakiin eh, maxaa la yidhaahdaa xukuumadda eh, dowladda federaalka ee soomaaliya maha diyaar uma ahayn inay xildhibaanada kala shaqeeyaan in kiiskan ay xaliyaan Eh, waayo waxaa u muuqanaa u malaynayaa roolka ah ee annaga ee ku aadan ee dowlad goboleedyada xataa annaga waxaa noogaga habboon oo dastuurka uu qeexayo awood gooni uu siinaya aqalka sare xildhibaanada aqalka sare waxa ay u joogaan eh, muqdisho khilaafka iyo xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inay yihiin ayayna ka shaqeeyaan haddii shuruuc laga hadlayo haddii siyaasad laga hadlayo waa nimanka wakiilka ka ah baarlamaanada dowladda ee xubnaha ka ah federaalka iyo baarlamaanka federaalka nimanka xiriirkooda hay way isku dayeen way tageen deegaamada waa soo celiyeen taad xoojinaysa waxay xoojinaysaa dowladda federaalka dhexdeeda xildhibaanadii iyo hay-addii fulinta isku horkeenaysaa keliya ma ahanba dowladda eh, xubnaha ka ah iyo ama maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ma dowladda federaalka dhexdeeda iska horkeenaysa waxay iska horkeenaysaa xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu uu- uu deegaankiisa saacaduu raba tegi karo saacaduu raba ka soo noqon karo in dowladda eh, eh, xukuumaddu ay isbaaro u dhigato xildhibaan aeroboortka oo ay tiraahdo ma aadi kartid deegaankaagii sharci darro wey
weli qayb uga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage oo shirjara ay ka qabada xarunta taliska guutada tumiye saddexaad ee cadaado oo ku tirsan qaybta labaatii koowaad iyo weliba use sheegay in ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo lug unkalahayna dhacdadii dadka laka dhammaayay deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe weliba sidoo kale kanuu sheegay haddii laka caddeeye ciidamada xooga dalka soomaaliya falkaasi toy use sheegay in ciidankaasi tay shacabka hortiyo iyo ku ciqaabi doonaan
bismillahi raxmaan raxiim shirkeena jaraa-id caawa wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii aad iyo aad u murugo badneeday oo ka dhacday deegaanka gololey ee ka tirsan degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe dhacdadaas oo aheedo runtii dhacdo aad iyo aad u tiiranya badan waxaan rabaa marka guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qoyskii ay ka dhinteen marxuumiintaasu inaan uga tacsiyeeyo oo aan idhaahdo inaa lillahi wa inaa ilraajicuun runtii waxay aheeda arrin aad iyo aad u murugo badan waxaan rabaa intaa kadib waxaa jiray dad ku eedaynayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay ka dambeeyeen arrintaas waxaan rabaa marka dadkaas inaan idhaahdo runtii waa dad aan dhihi karno waxay u eedeegayeen cadowga falalka noocaasuna ma ahan falal ka suurtagala ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bulshada way u adeegaan laakiin bulshada ma dilaan taas marka mar haddii ay yihiin kuwii bulshada u adeegayay haddii ay yihiin kuwii dhididkooda iyo dhiigooda u daadinayay bulshada soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaada qoysaskoodii kama suurta gasho qayb ka mida bulshada inay dhibaateeyaan arrintaa marka waxaan dhihi karnaa dadka falalka noocaas ku kacaya waa dad u adeegaya cadowga bulshada soomaaliyeedna runtii waa ay gara karaan falalka noocaas oo cidda ay ka suurta galaan iyo cidda samaynaysa mana ahan runtii wax uguba oo hadda muxuu aha ii sheegay bulshada soomaaliyeed ugub ku ah cadowga ummadda soomaaliyeed shaksiyaad oo inya qaado ama wado oo si micno daraa ku dilo muddo dheer uu soo waday waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu si micno daraa dhiigooda ku daadi jiriyey wax dheefkoodana ku qaada jiriyey falkaas marka waxaan dhihi karnaa waxaa ka dambeeya dadkan caynkaas ah waxaa ka dambeeya cadowga ummadda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaliya waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed ha u caddeeyo inaysan wax lug iyo reeb aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iidaysto fursaddan waxaa jira ayagana dad runtii mas-uuliyiin ah oo ayagana arrinta noocaas ah ku eedeynaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas waxaan dhihi karnaa waxay kala garawaayeen mucaaradnimada siyaasadeed iyo mas-uuliyadda guud ee dalkan ka saaran iyo qaranka soomaaliyeed ka saaran ay kala garawaayeen aan dhihi karnaa runtii mas-uuliyaddu ma ahan mid bulshada been loogu sheego laakiin waa mid bulshada loogu adeego mas-uuliyaddu ma ahan mid bulshada lagu marin habaabiyo laakiin waa mid bulshada lagu hago sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa dadka noocaasa waxaysan ku xisaabtamin mas-uuliyadda guud ee dalkan ka saaran mas-uuliyadda ka saaran qarankooda waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaadba aan u caddeeyo falalka noocaas inaysan ciidanka xoogga dalka soomaaliya aysan ka suurtagelin eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkaas qaaliga ah cadowga uu dhibaateeyana aan tacsiir runtii tiiraanya leh aan la qaybsanno waxaana leenahay insha allahu tacaala arrintaas cid allaale iyo ciddi ka dambaysay ilaahay ciidankiis waxay hor imaan doonaan sharciga waana ka shaqayn doonaa haddii aan nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay wadeen baaritaano runtii aad iyo aad u xoogan hadda laftirkeedana waxaan haynaa runtii xoogag hordhaca ayaan haynaa hadday noqo laheeday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hadday noqo laheeday hay-adaha dawladda ee ku shaqadee leh baaritaanada iyo haddii ay noqo laheeday maamulka gobolkaasba si wada jira ayay hawshaas gacnaha ugula jiraan
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sadew maymewa digeeka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo hada shugri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee anshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga jiniyow shaakirtana ma eda shaakir wayboa warshada isbuunyadan ka tayida fayla soomaali
unagoosaas iqaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan haddaa tiire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabtii tayadiioo layin yihiin bulshada shahaado ku ah isboonyaalka shaakir jiid shaala shaalaysan hindurmo shahaad an haynay isboonyo shabshalbana an hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isboonyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoonee anka kadanta isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ahi ilaan barshooba shiila waxa koo biyaysaday original farmadoobaga anka see warshada isboonyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhiniga bakiin gobolhaan haka horjeedka warshada hadday dadka koowaad oo warshada isboonyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo yamayba usukiyaale bartamaaga suuq qudaarta xafiiska lamarnamayba usukiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
kulanka warbaahinta warsan qaybasha dambiyaas lideerna qiyaaray magaalada muqdisho waliba geega ka qabsoomay munaasabad la ka dhaariyaaye xeer ilaaliyaal iyo garsooriyaal ku howlgalaya maxkamado gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed xasan iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maxamed axmed cusmaan iyo waliba ayay ku qayb galeen munaasabadan laka dhaariyay xeer ilaaliyaashii garsooryaalka ku howlgalayaan maxkamado gobolka banaadir walina mas-uuliyiintiiyo sheegayo inayo ciidan ka faraxsanyiin in la helo xeer ilaaliyaal iyo garsooryaal ku howlgalow maxkamado gobolka banaadir dhinaca kaleetan waliba iyo rajo ku muujiya reed hangnoolayoga adeegyada garsoor ee dalka maanta waa maalin kaloo taariikhiya oo aan u joogno dhaarinta kaaliyaasha cusub ee kusoo biiray maxkamadaha kala duwan ee racfaanka iyo gobolka waa maalin iyo maxkamadda kaaliyaasha maxkamadda sare marka ugu horeyso waan bogaadinaynaa waana idin soo dhoweynaynaa in ilaahay idinla gabgalo ammaanada laidin dhiibay midda xigta waa un iska dardaaran dad haddii meel imaadaan in lala dardaarmo ayagoo horey dardaaran u qaday laakiin mas-uuliyadda waa shay culus oo bogaadin iyo dardaaran intaba u baahan midda koowaad waxaan kula dardaarmaynaa inuu ilaahay idin fududeeyo oo xilka ilaahay idinla garab galo hawshan la idiin dhiibana aad uga soo dhalaashaan si daacadnimo kalsooni ay ku dheehan tahay intaas haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiye baashi oo shaqadan quruxda badan kasoo shaqeeyey in garsoorayaashaan ay meeshaan maanta kaaliyaashaan maanta meesha nala joogaan la dhaariyo maxkamadahana sare loo qaado muxuu ahaa nambarkoodii ha noqoto garsoorayaal ha noqoto kaaliyaal aadaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka asagana oo garsoorayaal badan kusoo biiriyey maxkamadaha kala duwan asagana mahad ayaan u celinaynaa intaas kadib waxa aad maanta qaadeen oo laydin dhiibo waa ammaano ammaanadana waa shay weyn oo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay inaa carabna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibali faabeyna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan marka ammaanada ninna wuxuu noqdaa ammaanada loo dhiiba nin guto qofna wuxuu noqdaa qof dayaco oo adduunye iyo aakhiraba loo xisaabiyo marka waxaan rajeynaya ammaanadan aad qaadeen maanta inaad noqotiin kuwii kasoo dhalaalo oo kasoo baxo waxaan kaloo rabaa inaan idin tilmaamo sumcad qofka bini aadamkaa waxa ugu muhiimsan waa sumcaddiisa sumcaddiisana siday ku xiran tahay sida uu ka yeelo in u noqdo qof sumcad fiican oo un dadka ka tilmaaman oo la yidhaaho ninkaas waa nin shaqadiisa kasoo dhalaalo eex iyo nin jeclaysi iyo waxyaabahan isku xanto aan ku sifoobin iyo nin noqdo nin tilmaaman oo dadka ka tilmaaman oo la yidhaaho bini aadamka uun kolley waxaa waaye shuhadaa ullahi fi lardi waay oo dadku been iskuma wada raacaan marka inaad noqotiin muxuu ahaa kaaliyaal sumcadooda ilaashada oo muxuu ahaa dadka sumcad ku dhex yeesho qofkana wax walba wuu heli karaa laakiin sumcad hadday markaa dhimato wax soo laaban kara maaha marka inaad noqotiin dad sumcad wanaagsan leh waxaa kaloo muhiim ah ayadana teamwork muxuu ahaa markii kaaliyaha oo meel ka shaqaynayo shaqo keligiisa oo gurigiisa ma hayo daduu shaqo wadaag leeyahay shaqada qof walba meelay ka leedahay haddii shaqada oo nin walba uu ka soo baxo hawsha ka xilsaaran shaqadani si fiican ay gudmaysaa waana fuudaanaysaa marka inaad ku dadaasheen team work dadka shaqada in kala dhexayso iyadana waa muhiimad waxaa kaloo iyadana muhiim ah maanta waxaa idiin bilaabanaya beej cusub oo noloshiina ka mid ah beejkaasna waxaa waay qof walba wuxuu ku qortou leeyahay qofkii wanaag ku qortana wanaaggiisa uu furnaanayo qofkii xumaan ku qortana xumaana uu furnaanayo marka eh, qof walba inuu ku dadaalo dad dhallinyaraha tihiin oo mustaqbal u baahan kaaliyaal inaad ka gudubtiin oo xeerar ka sareeya aa gaartiin ay tahay marka un qof walbana dadaalkiisa iyo sumcadiisa iyo wixii un oo soo qabsado un beri helayaa marka waxaan idiin rajaynayaa in aad noqotiin dad hawshooda ka dhalaalo oo hamisana yeesho oo mustaqbalka noqdo dadkii dalkan wax ka bedeli lahaa intaasaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qof walba oo halkan fadhiya waa ku celinaa qof kasta oo halkan fadhiya nafsadiisa inuu hormariyo oo uu mustaqbal qurux badan samaysto fursadu u haystaa ee ha ka faa'iidaysto muddo kadibna ha la dhaho wallaahi garsoorkaas sidii looga soo shaqeeyey iyo natiijada la helay waa iswaafaqsan yihiin cidda la raba inay qiimaha u yeesho ama xoogga la raba ee la xoogga la raba in lagu hormaro ee la isticmaalo waa dadkan halkan fadhiya iyo dadka garsoorayaasha oo idinka horreeyey iyo tiimkiisii hor tiimkii hore u shaqaynayay oo iskaashaday oo si wadajira wax u qabta qof walbana ay mas-uuliyadda xafiiskeeda ka saaran ay sida ay ugu dhaaratay inay uga soo baxda la rabo waay qofka waxaa ku filan inuu kitaabka ilaahay gacanta saaray uu ku dhaartay inuu si daacada dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqaynayo taaseed ummadda soomaaliyeedna ay markhaati ka tahay intaynan goobjoogaana aan markhaati ka nahay qofkii waxaa wax ka duwan la yimaadana waa arki doonaa asagana insha allahu tacaala waxaa imaan doonta in qof walba waxa uu la yimaado lagu qiimeeyo qofkii wanaag la yimaadana loo mahad celiyo loo- eh, loo sheega inuu qabtay shaqo qurux badan abaalmarinta uu mudan yahana uu garsoorka ka helo waxaan ballan qaadaynaa qof shaqaystay iyo qof aan shaqaysan inaysan isku qiimo noqon ilaahay kitaabkiisuu ku sheegay Een, annagana waxaan diyaar u nahay inaan qofkii wanaagsan dhiiri gelin hadduu alla idmo qofkii een, wixii loo idmaday waxaan ahayn qabtana ilaahay hordiisa ilaahay hortiisa waxaan ka ballan qaadayna inaan ummaddan aan ka qabanno hadduu alla idmo waan naqaanaa boroseedka lagu soo galay qof kastana wuu fahmaa boroseedka halkan looga bixi karo qofka waxaa la rabaa inuu halkan isku haayo isku haysmo keliya ma ahina si qurux badan oo sumcad iyo sharaf iyo karaamo ku jirtan uu halkan ku joogo micnaheedu maaha inaad tahay kaaliye lagaa rabo inaad warqad qorto waxaa wax ka badan ayay kaa rabtaa madaxda garsoorka dalka waxaa lagaa rabaa ar- aragti cusub inaad soo kordhiso waxaa lagaa rabaa aqoonta aad dadka dheertaa inaad saaxiibada uga faa'iidayso waxaa la idinka rabaa si wadajir ah inaad u wada falgashaan oo aad iska warqabtaan oo aad isku xiraataan hadafka la iskula xirmi karana waxaa waaye laba arrimood mid labada arrimood mid waxaa waaye dadku inay horta waxaan halkan inuu u yimid inuu aaminsanya inuu qofku wax wanaajiyo wax kusoo kordhiyo hadafka labaad wuxuu yahay in afkiisa iyo idinkiisa ummaddu ka nabad gasho si uu adduun iyo aakhira u guulaysto maanta qof muwaadina amba qof kale oo bulshadan dhex degan ee halkan cadaalad usoo doontay haddii aad dhibaatayso ogow qaladka qofka aad ka gashay meel ma dhacaayo wuu kugu dhici doonaa ama maanta adduunyaha kugu dhacaa shaksiyadaada ama caruurtaada ama ehelkaagu gaari doonaa aakhirana ilaahay hortiisa waxbaa lagaa weydiin doonaa Een, markii laga hadlaayo qiyaamaha oo qofka kitaabkiisa la tusiyo oo wixii adduunyada intuu joogo oo qabta loo soo bandhigo dadku inay kala baxayaan iyo waxa ay kala noqonayaan waa ognahay marka kan kitaabkaygii waxaanoo dhan waxba lagama soo tegin beri hadhihina wax qurux badan ku qoro maantaad jaanis u haysataa Al- rabbiga rabbiga ku abuurtay u laabo shaqadan aa u dhaaratay daacad u noqo aamin dalkaaga iyo dadkaaga inaad horumarinaysid aamin ha ku fikirin inaad tahay reer hebel ha ku fikirin qofka inaad ka qurux badan tahay ha ku fikirin inaad waxyaabaha dadku ay maraaxisha kala duwan oo ay leeyihiin ha ka fikirin kaliya waxaad ka fikirtaa muuqaalkaaga iyo dabeecadaada iyo shaqadaadu siday ku qurxanaan lahaayeen shaqadu waxay leedahay wakti la soo galo iyo wakti laga baxo iyo qaab loogu xisaabtamo sharciga sharciyaday ku yaalaan laakiin aday kugu xiran tahay inaa inta aad horay u taqaanay in ka badan aa barato aday kugu xiran tahay meeshan laba sababoodba waa loo yimaadaa qof wuxuu u yimaadaa inuu wax ka barto magac iyo sumcadna uu ka sameeyo dalkiisa iyo dadkiisana ugu shaqeeyo qofna wuxuu u yimaadaa niyahow xaggeed nolol maalmeed ka heshaa bar niyahow shaqo dal qofaa wuxuu shaqo u raadiyaa inuu irsaaqad bis helo bis macnaha hadda maanta doorka aad nooga aadan arrintaas waxay tahay maadaama inta halkan fadhido iyo intii idinka horreysay ee garsoorayaasha ahaa iyo guud ahaanba hada garsoorku ay dhallinyaro yihiin waxaan haysanaa jaanis aan dalkan wax badan uga bedeli karno waxaan haysanaa jaanis aan bulshada soomaaliyeed kalsoonideeda ku soo celin karno waad ogtihiin dadku garsoorka waxay ka aaminsan yihiin mararka qaar aragti qaldan dadaa ka aaminsiiyey oo saa sawirka noocaasa dadaa laga arkay waxaan rabnaa inaan tusino sawirkaa ka duwan oo ay dadku kalsooni ay dadka kalsooni inay gasho oo ay ku qancaan garsoorkooda oo ay yidhaahdaan waxaan ku qanacsanahay maxkamadaha kiiskayga waxaan geysanayaa maxkamadaha wixii aan sharciga ka helaana ku qanacsanaha qofku inuu dhahoba waa la gaari karaa waa hubaa fursaddii ugu fiicneed aan haysanaa mar kale waxaan leeyahay fursaddaas yaan la beerdaraynin yaan la yaan lagu dheelin kalsoonida madaxda qaranka iyo madaxda garsoorka kalsoonida
qodobkan kadambe ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deerna qiyaaray madaweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo waliba usugeegaha gebagabeeyey shir reeban heliisoona kugu suubihay beelo ka dagaalamaayeen deegaanada jubbaland shirkan waliba sidoo kaleeta ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee jubbaland lamada gole ee maamul goboleedkaas odayaasha dhaqanka culimaaudiinka iyo sidoo kaleeta beelo walaalo haayeen ee ku dagaalamayeen deegaanada jubbaland madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe iyo waliba uusoo khudbad ka jeediyey shirka reedan heliisyoga beelo ka dagaalamayn deegaanada maamul goboleedka jubbaland soona sheegay in muhiimada maamul goboleedka jubbaland yeeta in deegaanadaasi tiyo nagdaan haano nabada ku shaqeeyaan bulshada ka dhaqan dhinaca kaleetana sheegay dowlada soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbalandba inay ku shaqeeyi doonaan sidii deegaanada maamul goboleedka jubbaland u nagada lahaayeen deegaanadan ka nabadaysan deegaanada soomaaliya guud ahaan akhyaare barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulasiina dareersahay dhinaca sanaadana axmed munaasir axmed mayo iyo gacanweynku jeysidii taniyo haminkalanti kulma doon waliba sinkugu tabaana saas iyo maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu